madaxweynaha somalilan muuse biixi cabdi ayaa maanta labada gole ee baarlamaanka u jeediyey khudbad sanadeedka dastuuriga ahayd waxaanuu kaga hadlay doorashooyinka mushaarka ciidamada iyo qodobo kale warbixintanna waxaa hargeysa ka soo dirtay sagal mustafe xasan
madaxweyne muuse biixi cabdi ayaa khudbadiisan sanadlaha ah ee uu ka horjeediyey labada aqal waxa uu kaga hadlay arrimaha dhaqaalaha amniga waxbarashada caafimaadka biyaha abaaraha garsoorka doorashooyinka iyo sidoo kale siyaasadda arrimaha dibadda iyo kaabayaasha dhaqaale madaxweynuhu isaga oo ka hadlaya arrimaha doorashooyinka oo dadku si weyn ugu dhegtaagayeen ayaa waxa uu yidhi sanadkan waxay nagu soo beegan laba arrimood oo isku soo beegmay tobankii sano xisbiyaga oo dhammaaday oo dhammaanaya disembar doorashadii madaxweyneha u taagan novembar labadu waa waajiban saaraynu feyno labaduba waa waajib waa dastuuri waxay noo taalla qaran ahaan haddii aad tihiin baarlamaankii xukuumaddii xisbiyadii garsoorkii iyo shacbi in aynu labada sidayn u maaran lahayn baa inoo taalla sidaa daraaddeed waxaa daruuri ah in dhammaystirka doorashooyinka inoo harsan ee awrada iyo ta madaxtooyada labadaba aynu fulino xukuumad ahaan xilkooda anaguna saaraya muran male annagana usu wada fulino annagana waxa naga go-aanah in si kasta awooddeeda intay gaarayso labadaa doorasho dastuur ahaan say yihiin inay inoogu hergalaan madaxweynuhu maruu ka hadlayay arrimaha ciidamada ayaa waxa uu sheegay inay sanadkani kor u qaadeen mushaharka ciidamada boqolkiiba soddon dowladdu iyoo dhiirigelinaysa geesinimada iyo nafquridda ciidanka qalabka sida waxa ay kordhisay ciidanka qalab sida mushaharkooda boqolkiiba soddon bajitka maanta sanadkan soo socda waxaa kaloo ay xukuumaddu kordhisay guud ahaan miisaaniyadda saanadda iyo sahayda ciidanka qalabka sida waxaan ognahay in ay tahay korodh yar marka loo eego waajibaadka baaxadda leh ee qaranka u hayaan balse waa naga hayn ee ma aha
madaxweynaha maruu ka hadlayay siyaasadda arrimaha dibadda ee somalilan ayaa waxauu yidhi arrimaha dibadda mustaqbalka waxaan fila waxaan doonayaa inaan ugu gudbino seegtan waxaa naga go-aan xukumad ahaan in jid kasta oo lagu heli karo xaqiijinta aqoonsiga somalilan loo maro iyada oo la kaashanayo saaxiibada dalkeena dalalka midowda africa jaamacadda carabta boqortooyada ingiriiska midowda yurub maraykanka muddadii xukuumaddani xilka haysay waxa ay ku guulaysatay inay meel sare gaadhsiiso haybadda iyo sharafta qaranka somalilan waxaynu maanta gaadhnay heer laynagu tixgeliyo rabitaanka dowladnimo iyo qarannimada somalilan waxa aanu adduunka hor dhignay in somalilan tahay xaqiiqo intaa wax ka badanna aanan dhaha laga qarsan karin iyo inay tahay dal isku kalsoon oo lala yeelan karo iskaashi iyo isku hadlayn oo laysku hadlayn karo oo ku dhisan mas-uuliyad iyo ixtiraam khudbadani madaxweynuhu ka horjeediyey labada gole ee guurtida iyo wakiilada oo dhinacyo badan taabanaysay ayaa waxa uu sidoo kale madaxweynuhu kusoo qaaday gubashada suuqa waaheen waxaanuu sheegay in ay samayn doonaan hay-adda ka hortaga masiibooyinka sagaal mustafa xasan nuur v o a hargeysa